إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dagaallo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan in ka badan shan iyo toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka nf d ee kenya ay gumaysato qarax khasaare dhaliya ayaa gudaha magaalada baydhabo waxaa lagula eegtay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed dowladda federaalk ayaa mar kale ku celisay walaaceeda ku aadan maalgelin la'aanta uu wajahayo duulaanka shisheeye ee au som dhallinyaro soomaali ah ayaa dil iyo dhaac loogu geystay dalka koonfur afrika dadweynaha ku noola degmada howlwadaag ayaa cabasho ka muujiyey biyo wasakh ah oo fadhiya xaafadda daalo iyagoona maamulka degmadaasi ee dowladda federaalka ku eedeeyay inuusan waxba ka qaban dhibaatadaasi maleeshiyaa taabacsan dowladda federaalk oo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya dayacaad ay ku samaynayso dowladda federaalka warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan muqaawamada filistiin ayaa aqbashay hindisaha heshiiska xabadjoojinta ah ee la filaya inuu ka dhaqangalo marinka khaza dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka rood warkaas oo faahfaahsan goor dhowaayeennu idiin soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن طفلي حبيبي طفلي حبيبي طفلي حبيبي سنام caruurey geela manaaficdiisu aad bay u badan tahay ee caruurey geela ratigiisa waxaa la yidhaahdaa midka aan la raran ee geela ku jira baarqab Een, ratigaa wuxuu ku qaangaaraa oo geela uu ku abaahiyaa markuu lix sano gaaro toddoba sano lix sano geela ku abaahiya waa u geeraaraysa hahaahamayo hahaahamayo laxgadheed gabale hahaahamayo canabalas belexe haha saasaa la yidhaahdaa
haddaba muxuu yahay buuggan qofka qoray waa kuma halkee laga keenay magaca maandhow maxayse yihiin farriimaha uu gudbinayo ee ku dhex jira ee marka koowaad waa buug laga soo turjumay kitaab magaciisa la yidhaahdo ayuhal walad oo uu sheekha abuuxaamid alkhasaali oo aad taariikhdiisa baran doontaan u qoray arday in muddo ah la joogay oo dhambaal ama farriin u soo diray waxaana lagu tarjumay luuqadda afkayna hooye ee soomaaliga dunidu waa dhowr ayaamo adoo dibdhiga acmaasha ayaa malag loo diyaarshay inuu kaa diro adduunkan imaan dabadeed ku qaadi rabbaa dar allee ku sheegay deliilka qur'aan ka suuban inaan dibna loo dhigaynin inaan deg deg lagu furaynin daqiiqad kolay ahaato
waa taxanayaal aan ugu magac darnay barashada xoolaha iyo xayawaanaadka iyo silsiladda waano oo aad toddobaad walba ku dhegaysan doontaan barnaamijka tarbiyada carruurta waxayna si toosa u bilaaban doonaan maalinta jimcaha ee soo socta inshaa allah haddaba ubadkeena uga xidhan waxaan kula talinaynaa inay ka faa'iidaystaan taxanayaashan
عمري في غضب أن استدار غزاه الدمع بالصب أن استدار غزاه الدمع بالصب طفلي حبيبي طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه waa tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri dhanka kalena ku aasteysan shanta bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaallo khasaaro culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan dagaallo in ka badan afar jeer lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka degmada moqokori ee wilaayada islaamiga ee hiiraan khasaaraha hordhaca ah ee askarta dowladda federaalk lagu gaarsiiyey dagaaladaasi waa dhimashada kow iyo toban askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalk oo sideeda ka mid ah meydadkooda ay goobta dagaalka uga carareen halka saddex kalena ay horay u sii qaateen sidoo kale dagaaladaasi ayaa waxaa lagu dhaawacay labaatan kale waxaana askarta dowladda federaalka ee lagu dilay dagaaladaasi maanta ka dhacay duleedka moqokari ka mid ah muumin nuur sheeh maxamed cabdulle aadan ibraahim xaaladda goobihii ay dagaaladu ka dhaceen ayaana degan waxaana goobihii lagu dagaalamay ilaa iyo hadda gacanta ku haya oo ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo askartii dowladda federaalk ee lagu jibiyey dagaaladaasi ay gudaha u galeen degmada moqokori ee gobolka hiiraan in ka badan shan iyo toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday howlgal ka dhacay gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka n f d ee kenya ay gumaysato warkaas iyo war kale oo ku aadan qarax khasaare dhaliyey oo gudaha magaalada baydhabo lagula egtay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada kenya ka soo gaaray weerar qaraxa oo rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ciidamada kenyaatiga ugu dhigeen inta u dhexaysa degmada ceelqaalow iyo sidoo kale deegaanka ceelgoolij oo ka tirsan gobolka mandheera qaraxa ayaa wuxuu haleela gaari motobiish ah oo ay la socdeen askarta kenyaatiga inta la xaqiijiyey toddoba askari oo kenyaati ah ayaa ku nafwaayay qaraxan halka sidoo kalena ay saddex iyo toban kale oo isla kenyaatiya ku dhaawacmeen gaarigii mootobiishka ah ee uu qaraxu haleelay ayaana gebi ahaanba halkaa ku gubtay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal khasaare dhaliyey waxa ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsanaa kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan shan askari oo saddex ka mid ah uu dhaawacoodu yahay mid garaab ah mid ka mid ah askarta qaraxaas ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa shiingi maxamey wardi dhallinyaro soomaali ah ayaa dil iyo dhac loogu geystay dalka koonfur afrika faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in mar kale gudaha dalkaasi dil iyo dhaawac loogu geystay muwaadiniin soomaali ah weerar ay burcadda ka geysteen magaalada cape town ee dalka koonfur afrika ayay ku beegsadeen dhalinyaro soomaali ah oo ku noolaa magaaladaas wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray xuseen garbey ayay burcadda ku dishay magaalada cape town halka ay sidoo kale ku dhaawaceen wiil labaad oo soomaali ah raggan ayaa xilligii la weeraray waxa ay ku sugnaayeen xarun ganacsi oo ay ku lahaayeen magaalada waxaana intaasi kadib ay kooxda isaga baxsadeen goobta tani ayaa waxa ay walaac ku abuurtay dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalka koonfur afrika si gaar ah ganacsatada kuwaas oo had iyo jeer la kulmaya weeraro noocaan ah dhowaana ay ahayd markii dalka koonfur afrika dil iyo dhaawac loogu geystay laba wiil dhallinyaro soomaali ah waxaana muddooyinkii u dambeeyey dalka koonfur afrika aada ugu soo batay dilalka loo geysanayo muwaadiniinta soomaalida ah dadweynaha ku noola degmada howlwadaag ayaa cabasho ka muujiyey biyo wasaq ah oo fadhiya xaafadda daala iyadoona maamulka degmadaasi ee dowladda federaalka ku eedeeyeen inuusan waxba ka qaban dhibaatadaasi faahfaahin la xiriirta qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli nadaafad daro aada u baahsan ayaa ka jirta waddada daalow ee jidka soddonka oo marta degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waddadan ayaa waxaa fadhiyo biyo aada u badan oo ka dhashay roobabkii ka da-ay xamar waxayna ku dhowdahay in ay cudurro ka dilaacaan sida ay sheegeen dadka isticmaala xarumo ganacsi oo ku yaala dhinacyada waddadan ayaa u xirmay sababo la xiriira biyaha oo hor fadhiya maamulka degmada howlwadaag ee hoostaga kan gobolka banaadir ayayna sheegeen inuu cabashadooda waxba ka qaban waayey guryaha qaar ayay biyaha sabab u noqdeen in ay dumaan waana kuwan qaar ka mid ah dadka ka cabanaya dhibaatooyinka ay ku qabaan wadadan oo la hadlay warbaahinta
saddex bilood ah sidaan u godoonsan oo ganacsiga godoonsan yahay oo susocodka uu gaadiidka u godoonsan yahay oo ganacsigan aana furan oo markii uu roob imaadaba kii kale uga da imaanayo iyadoo dhiiqadii hore iyo biyii hore sidii u go-osan tahay wadadan waa jidka soddonka ee, gaar ahaan ee, waa waaxda daalo laanta wey meeshaan ay wartii marka oo sidaas ay biyuhu u naafeeyeen oo u jareen oo intii saddex bilooda uu dukaamadii iyo ganacsigii iyo isu socodka gaadiidka uu u xaniman yahay cabashadeenna wax nooga soo jawaabo ma lahan gudoomiyihii degmada nooga soo jawaabin kii waaxda laantaan ku shuqulaada ahaa wuu fiirsanayaa dhinaca guriga ka degan uu degan yahay urkaas iyo wasaqdaasna waa u uraysaa waxaan ka shaqeeyaa baar wax subax buun waddadaana soo maraa meelaan ugu goyno ma laha mootooyinka waxaynu dejinaa waddadaas hore baa waxyaabo badan guryaal badan oo dumiya biyaan meeshaan fadhiisaa dhinacaas daad gash guryo badan oo dumiya arkaysaa haa waxyaabo badanaa ka dhalanaa daacunaa kulaa ka dhalanaayo dad badan oo meesha waad aragti u kuraysan yahay albaabadoodu xiran yahay dadkii iyo shacabkii ag mari laa meesha waddadii way isku xiran tahay cabashadan ayaa kusoo aadaysa iyada oo dowladda federaalka ay xoog lacag ugu qaado xoogsatada ka shaqaysata magaalada muqdisho mana jirto wax loogu qabto lacagahaasi baadda ah ee laga qaado maleeshiyaha taabacsan dowladda federaalk oo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya dayacaado ay ku samaysay dowladda federaalka iyo xaalada jahawareer ah oo ay ku jiraan mubaarag cumar mubaarag ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya waxaa marba marka ka dambeysay sotoriya qayladhaanta ka soo yeeraysa maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah maleeshiyaadkan oo ku sugan mid ka mid ah furimaha gobolka ee ku yaala aagaga u dhow dhulka deexda ah ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dayax fara badan oo ay ku samaysay dowladda federaalka mid ka mid ah maleeshiyaadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warmay dhibaatooyinka ay la kulmayaan wuxuuna sheegay inaysan haysin rasaas gaadiid iyo hub culus oo ay ku dagaalamaan saraakiisha dowladda federaalk ayuu ku eeday inay ka qaban taleefanada isagoo xaqiijiyay inay ku jiraan xaalad jihowareer ah wax daryeel caafimaad ahna aysan haysan
annaga xaggayna yow si wax ka yihiin ma fahmi karo ma fahmi karo xilaasanaan xagga xagga waxaa naga jirta niyo garabla-aan ahaa jirta niyo mafahmi marka ciidankan degmada dhooban aniga wax laga dhigi doono aniga ma garanayo waxay noo raba inaan la yaabanayo marka mi hore dad meel ujeedaan meel ay ka jeedaan aan nahay inaan nahay oo iska indhamadooba laakiin hadda lambarkaad ma wacdaba oo hadda amba maamul oo kale ka wacdo amba ninka layidhaa saraakiisha dowladda oo kale ka wacdo fadlan lambarkaad wacdo lama qabanayo wayba tabashaday qabaan waxaa kamid ah gaadiidka ma haystaan gaadiiday isugu kala gooshaan ma haystaan daawo ma haystaan marka saaxab risaasii ku dagaalamaa mid ay ridore suuqa geeyayaan waay mane marka hub culus lama siin si kastaba haatee walaacan soo wajahay maleeshiyaadkan ayaa imaanaya xilli ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta badan ay la wareegeen deegaanyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyagoona muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarada ka dhanka dowladda federaalk iyo shisheeyaha ugu dambeyntina muqaawamada filistiin ayaa aqbashay hindisaha heshiiska xabad joojinta ah ee la filaya inuu ka dhaqangalo marinka khaza muqaawamada filistiin ayaa fiidnimadii jimcihii shaaca ka qaaday inay dhexdhexaadayaasha u gudbiyeen jawaabta ay ka bixiyeen hindisaha heshiiska xabad joojinta ah ee la filaya inuu ka hergalo marinka khaza kadib markii ay dhammaystireen wadatashiyo gudaha ah oo ay la yeesheen kooxaha wax iska caabinta ee filistiiniyiinta muqaawamada ayaa xaqiijisay in jawaabta ay bixiyeen ay tahay mid wanaagsan islamarkaana ay si dhab ah ugu diyaar garoobayaan inay si deg deg ah u galaan wadaxaajooda ku saabsan hergelinta heshiiska xabad joojinta ah ee la filayo inuu si rasmi ah uga dhaqangalo marinka go'doonsan ee khaza dhanka kale kanaalka labiyo tobanaad ee yahuudda ayaa soo xigtay ila rasmi ah oo ka tirsan maamulka sahaayinada oo aan la shaacin magacooda kuwaas oo sheegay in yahuuddu ay dhexdhexaadayaashu ka heshay jawaabta muqaawamada filistiiniyiinta ee ku saabsan soo jeedinta xabad joojinta golaha wasiirada ee kayaanka yahuudda ayaana lagu wadaa in saacadaha soo socda ay yeeshaan kulan ay kaga niqaashayaan wadaxaajoodka heshiiska khaza sida ay sheegeen maamulka warbaahinta ee yahuudda warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horeysana waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu